anigoo ah maxamed ducaale xuseen ka imaada nimankaas murtadiinta ah meeshaan ka imaaday ay tahay weelcaadi haddana ku sugan degmada ceelcadda lix bilood ayaan ku jiray marka haddana ilaahay baa kumahadsanoo iga keena wax walba adi horta baan adi shaydaan nimankaas ugu qaada aniga kolkayd horan nin yar iska yarnoo ahay markana haddana ilahay baa kumahadsanoo haddana iga keenay wax tababaraa qaata ma jirta tobabar saddex bilood aan ku jira litobareha hadii lagu tababarjir meesha la yihahdo weelcaadi hadii aad tabari jirta marka niman soomaaliyan tobare dexdaas bilood markaan ku jirna waa in dhammaadaan nagula yiri marka meesha iyo iska joog marka waa fiiri marka inay anficelin arkay gaalnimo tahay waa iskaga soo tagay aan meeshaas intaa walcada joogtay bal waxa dhibaato aad la kulantay iyo waxyaabihi kugu dhel inaad kasoo tagto maxay ka mid ahaa wax hadda dhibaato kaleeto aan la kulma lahan laakiin noloshayda iyo diintayda inay anfacayn sida iyadaan aan fiiri arkay markana waa iskaga soo tagay had marka haddana wax ku sugan meesha waxaan waxaan dhihi lahay dhallinyarada soomaaliyeed oo meeshaas ku jirta ha iskaga imaadeena mujaahidiinta islaamka isu soo dhiibeena wax dhibaato hadda anigan la kulma ma lahan marka waxaan dhihi lahay dhallinyarada iskaga imaad meeshaas wax dhibaato lamaanan kulmin si wanaagsan baa liisoo dhowey wax dhibaatoon la kulmin ma lahan oon si sharaf leh liisoo dhowey magacayga waxaa waaye xiish caweer cabdishabeel da-dayda ay tahay labaatan iyo kow sana xageed ka timaaday caylwaaqaa hadda ka imaada baar dheeraan marwan ka galay murtadiinta waxaan ku jiray saddex bilood iyo labaatan beri kadibna waan meesha waan anaaba sida sidaan ugu jiray sidabana waa dhibsaday waan kasoo baxayba waan kartay muddada saddex bilood aad ku jirtay nimankan murtadiinta xaggee tobabar ku qaadanaysaan baar dheer a d c baan ku qaadan jirnay tobabarka ayaa adiyo tobabari jir marka tababarka soomaaliya baan tababaris niman af soomaaliya ku hadlaya caqabadaha hadda waxa igu soo dhaliyey daryeel baynan lahayn oon lagu daryeelaynin magaalaad u bixi karin oo wada dhihi karin wax baan soo gadanayaa wax cid wax kuu soo gadayso wax kuu dhaqaysaa ma jirin ooma aan ku siinin caafimaadkana waaba jiran kartaa waa dhiman kartaa ma cid ku fiirinaysa ma waleeba hadaa jirata xitaa waa aday le isdaaweyn karaa mana mana lagu diraya reerkiina ka sugaysaa inaad un wax kuusoo tuuraan oo markaas kadib aad isku daaweysid ayaga loogama rajo qabo inay wax ku siiyaan lagu baara ayaga isbitaal ay ku geeyaan loogama rajo qabo waa ku dhiman kartaa le qabadaasna waaga soo baxay waxay dhahayeen waan liin qaadayaa waan liin qaadayaa muqdishoaan liin qaadayaa bay noo geliyeen saddexda bilood iyo labaatanka beri waan liin qaadayaa qajajac baan nagula waday muqdishoaan liin qaadaya bayna dheen diyaarad ba idi imaanaysa leelis saddexdaas bilood iyo labaatankaas beri subax kasta diyaarad afka waa lagu hayaa waa liin qaadayaa adiga marka nimankan inay murtadiin yihiin oo gaala yihiin oo maanta diintaadii laga fasaahidinay maada aaminsan marka idima aaminsanayn hadda inay yihiin baan aaminsana inay gaala yihiin baan hadda aaminsana sababtaan u aamina waxay tahay gaalada wadanka joogta hadda sida etoobiyaanka iyo yugaandheyskoo kale siday saaxiibaha ola yihiin baan la yaaba caqabada oon ku arkay saaid ummad kale oon usii nacana waxay tahay etoobiyaanka markay biyaha dhaansanayaan magaalada dhan si loo xiraayo hal nin wadanka annagaan leenahay hal nin oo soconaya male subaxii biyaha dhaansanaysa ateena ana jiraynin wadaanan hal ruux usan soo maraynin murtidiinta xiraysa marka si u aaminayay baan la yaaba gaalada marka midaas waa midaan gaalnimada ugu saxiixa fariinta u dirila waxay tahay meeshaas inay isaga soo baxaan sida banaanba marka gaaladaas in laga soo baxaan aad iyo aad u jeclaan laha aniga fariin ugu diri lahaa saaxiibyaalkayga ay toobad keenaan maasha allah maasha allah aad iyo aad si fiican bay iisoo dhaweeyeen saaxiibyaalkayga walaayada magacaada bal noo sheeg xakiim mishaar maal waan gartay cabdixakiin xageed ka timaada waxaan ka imaaday doolow waxaan ka soo baxay murtadiinta tan waxaan joogaa degmada calcado waxaan ku jiray muddo labaatan beri ah oka kadibna waan kasoo baxay labaatan basay bahayd labaatankaa beri wax tobabara qaata ma jirta wax yaraa marnaa tobabara laba etoobiyaan tobabaris waxaan baaqa u diraya ragga saaxiibyaalkaiga meeshaas joogo inay maaragtay ka soo baxaan murtadiinta ee muslimiinta kusoo biiraan waan gartay bal ka waran sidii wilaayada kuu soo dhaweysay kaalaska arga waa kaalaska arga arsaar nala soo dhawey si fiican baa nala soo dhawey kaas si fiican baa nala soo dhawey qurux badan insha allah cabdi cabdilla ciise oo kasoo baxay nimanka murtadiinta ee degmada doolow ee gobolka geda haddana jooga degmada alcaddi nimanka murtadiinta muddo inta laag baad ku jirtaa muddo sideed beri ah muddada sideeda beri aad ku jirtay maxaa ay kugu dhaliyay nimankan murtadiinta inaad gasho maxaa kugu dhaliyay shaydaan lagu qaaday ilaa nimanka murtadiin yihiin markaan u tagaan arkay insha allah haddana kasoo laabtay inaan ku noqday murjinay muddada aad ku jirtay maxaad aragtay oo dhibaatooyin aad aragtay rafaad aad u fara badan baa arkay dhib marka dee nimanka niman gaalaha wey waxaan tababaraya etoobiyaan bay waxaan tababaraya haddana ilaahay subxana watacaala habaa yaa toobad nuu soo sugay inaan kasoo noqon insha allah tacala has ogaanaysaa xerada ilaahay subxana watacaala faraha helishiyey inaan kasoo baxa ilahi subxana watacaala habaa niyaddii soo geliy waxaan leeyahay kasoo baxa gaaladaas kastoo inkay murtadiin aad tihiin gaal inuu gaal waaye marka kasoo baxaan leh waan gartay bal ka waran marka sidii wilaayada kuu soo dhaweysay iyo waxyaabaha la si saaid iisoo dhaweyn oo sharaf leh ayagaan mudan insha allahu tacaala marka waa si sharaf leh oo wanaagsan oo aad iyo aad uma celinaya bismillaah magacayga waa saadaam xuseen cabdulaahi waxaan ka imaaday nimanka oo murtadiinta doolow joogo muddo labaatan beri ayaan la jiray waana kasoo noqda haddana waxaan joogaa degmada alcado muddada nimanka murtadiinta ku jirta maxaa kugu dhilay inaad ku biirto shaydhaan baa hadee qaaday haddana waa imaaday waan kasoo baxay hadda kadib inaan ku noqdana ma rabo wixii qalad ahaa oo iga dhacayn hadee hadda waan kasoo noqday insha allahu tacaala marka wixii hadda ka dambana waan ka fiirsanayaa si wanaag badan hadda wax oo dhib ah oon kala kulmay ma laha Waa la- ilaa maanta ilaa hadda waa la joogaa wax dhib ah oon ku arkay male wax faa'iidaa moogay waxaan u diri lahaa ninka hadda ku jiro maanta la jiro inuu isaga baxo duurkiisa ilaahay ka maro isaga baxo